abukaati cabdiraxmaan xaaji ereg oo laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii xilad kala duwan oo dhinaca maxkamadda racfaanka kasoo qabtay gobollo ay kamid yihiin togdheer jubbada hoose banaadir shabeellaha dhexe iyo sanaag islamarkaana aqoon dheeraada u leh arrimaha dhinaca garsoorka ayaa v o eda uga waramay waxyaabaha garsoorka uu tabayo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka soomaaliya lagu hagaajin karo waxaanu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim yaasiin waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan salaamaya bahda v o eda waxa wey horta marka hore garsoorku waa inuu helaa dad hanan karaya dad aqoon leh oo tababaran oo hufan sitaa loo helo waxa weeye waxaa loo baahan yahay hay-addii garsoorka oo wadasi lahayd in la dhiso arrimaha marka hadda hortaagan dhismahooda garamayo laakiin waxa weeye sharcigii nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si degdeg u hirgeliyo waa laga maarmaan waayo abukaati cabdiraxmaan xaaji ereg waxa uu ka waramayaa bal noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka soomaaliya uu u leeyahay qaab gaara oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqayso isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi tababarka gudaha dalka ayaa lagu samayn karay maxaa yeele dadkii tababari lahaana waa joogaan khubro waa joogtaan khubro kale soomaaliya dibadda joogan waa joogaan marka si looga kaaftoomo tababarada dibadda ah waxa weeye waxa imaanaya waxa weeye dibadda dalal kaleete isku nidaam garsoor ma nihin adduunka waxa weeye nidaamkan anglo saxonka la yidhaahdo oo ingiriiska ku dhaqmaan iyo maraykanka iyo iyo nidaamkan romano germanic oo dowladahan reer galbeedka ay westernka ku dhaqmaan ayaa garsoor ayaa sharcigu tilmaamaya marka anagu keenna waa romano germanic weeye dadka tababaranay dadka tababarka qaad bixinaya waa inay ahaa takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas heedaas marka waxaan u arkaa marka inay taalga maarmaan tahay in dad khibrad xaluuda soomaaliya leh oo muxuu ahaa waay arag ku ah inay tababarkaa hantaan taa kaleeto waxa weeye hay-addii garsoorka oo haddii ahaa leh hay-addii muxuu ahaa muxuu ahaa guddiga garsoorka iyo guddiga iyo iyo iyo maxamed dastuuriga way maqan yihiin waa lafdhabarka shuruucda iyo garsoorka dal qaranka waayo labada arrimood labadaas hay-adood haddaan la samayn garsoor shaqaynaya micno leh ma jiri doono yaasiin ciise wardheere v o a nairobi